marka sidana waxa sheegay jamaahiirka culamada maray bacda culamada ka midna waa khilaafeen waana sida qawlka qawiga raajixa weeye ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث هذا تركيبا فليس اعتمادي عسكر كيف معها أن عسكري على هذا الحديث حديث كان تركيبا معها حديث كان ضعيف كان عسكنا يا أدلة كان عسكنا بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عن عسكنا يا هذا الكيس النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أحاديث صحيحة المكيرة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة ليبلغها قارسيو ليبلغها قارسيو الشاهد كتشوغا منكم xaaluu idinka idinka mid yahay ama shaahidkaasoo minkum idinka idinka mid ahaaday alghaa'iba ka maqan ha gaadhsiiyo ninka mid adaxaalayso iyo inaad yani sifayso labada waa kugu banaanta maayo waxid mucayano lama jiro kulli man shahid baa la jiro marka kiina joogaa ka maqan ha gaadhsiiyo iyo wa qawlihi sala allahu alayh wasalam iyo hadalkiisuu nabigu yidhi nabara allahu imra'an ilaahay ha iftiimiyo ha nuuro ruux samica maqaalatii orahdayda maqlay baa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay ha nuuro wejigiisa ha iftiimiyo fawacaahaa ruuxaasoo intuu orahdayda maqlay iyo xadiidkayga fawacaahaa weeleeyey oo fa'addaahaa gutay kamaa samicahaa siduu u maqlay yani markaa u gutay yani xaaluu shabbahaayo yani markaa siduu u maqlay markaysagaa si u eg markaa xaaluu u gudbinaayo u gudbiye marka axaadiistaas waxay tilmaamaysaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in dadka la gaadhsiiyo oo loo gudbiyo ha lagu gudbiyo qoraal ama ha lagu gudbiyo oraahe marka axaadiistaasaan ku camal falaya uma min alculamaai man jamaca alarbaciina fii usuuli اddiin intaa dabadeed waxaa ka mida culamada yani warkaa markaan sheegay warka kalean sheegaya waxay tahay culamada waxaa ka mida man jamaca mid kulmiyey alarbaciina afartan xadiis buu kulmiyey fii usuuli اddiin diinta usuusheeda oo ictiqaadkaa ayuu afartan xadiis oo ku saabsan kulmiyey وبعضهم في الفروع بعض كلا علماء كمن وحي كل ميان أفرط الحديث وفروع أما فقه وخصاصا الأحكام العملية وبعضهم في الجهاد علماء قار كودنا وحي مركا كل ميان قرين أفرط الحديث وجهاد وخصاصا وبعضهم في الزهد قار كودنا وحي قرين وأروريان afartan xadiioo fi zuhdi zuhdiga ku saabsan in adduunyada laga zaahido wa bacduhum fi laadaab culamada qaarkoodna waxay qoreen afartan xadiioo fi laadaabi akhlaaqda ku saabsan iyo dhaqanka wanaagsan wa bacduhum fi lkhuabi qaar kale waxay qoreenoo culamada ka midii afartan xadiioo khudbadaha ku saabsan qaar kale waxay qoreen afartan xadiioo xurmatu dimaai lmuslimiin ku saabsan marka abwaab badan oo kala duwan tamhiil buu uga jeedaaye ba arbaciinna laga qoray wa kulluhaa maqaasidu saalixatun dhammaantoodna waa ujeeddooyin iyo niyo wanaagsan weeye radia allahu tacaala can qaasidiiha ilaahay ha ka raalli noqdo kuwa u qasday ha ka raalli noqdo kuwa maqaasidaa wanaagsan u qasday iyo niyooyinkaa wanaagsan ilahay ha ka raali noqdo waqad ra'aytu jamca arbaciina ahama min hada kullih wuxuu sheikhu yidhi raximah llah waqad ra'aytu waxaan arkay jamca arbaciina afartan xadiis inaan ururiyo kulmiyo afartankaa xadiis oo ahama min hada kullih abwaabta ay ka qoreen dhammaantood ka muhiimsan wasay uga muhiimsan tahay wa hiya arbacuuna xadiian mushtamilatan wa hiya arbacuuna xadiian waa afartan xadiis afartankaasoo mushtamilatun calaa jamiici daalika mushtamilatun koobsatay calaa jamiici daalika umuuraha dhammaantood oo culamada qaarkood ba yani markaa nooc ama baab cilmiga ka mid ah ayay afartanka xadiis ka ururiyeene afartan intaba wada shamlinaya oo wada gaaraya anwaacda kala duduwan oo diintii si caama ugu saabsan inaan ururiyo ayaa markaa ii muuqataan ra'yey wa kullu xadiiin minha qaacidaة cadiimaة min qawaacid اdiin xadiid kastoo axaadiistaas ka midina waa qaacido guud oo ka mida qawaacidda diinta oo mid waliba wuxuu noqonayaa qaacido masaa'il fara badan baa gudagelaysa qaacidana waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeye qadiya kulliya waa markaysaga yani wax tilmaamaayo xukun markaysagaa guud oo yani markaa laga garanaayo yani masaa'il badan markaysagaa lagu garanaayo oo masaa'il badan iyo furuuc badan ay soo gudagelaysaa la yidhahdaa qaacido wa kullu xadiiin minha xadiis kasta oo ka mida afartanka axaadiis qaacidaة caظiimaة waa qaacido guud oo min qawaacid الdiini qawaacidda diinta ka mida qad waصafahu اlculamaaءu bأna madaar اlislaami calayh waa ku sifeeyeen oo ku tilmaameen culammadu biأna madaar اlislaami in islaamka axkaamta islaamka wareegeedu calayhi xadiidkaas inuu ku wareegaayo aw huwa nisfu اlislaami ama axaadiistaas mid ka mida ay culammadu ku ilaaqeen inuu islaamka nuskii dhacaayo aw ulusuhu ama saddex meeloodoo meel dhacaayo aw naxwu dalika ama taa wax la mida marka ay ku ilaaqeen oo yidhaha islaamka rubuci ama khumuskii buu dhacaya axaadiis caynkaas ah oo jawaamica oo macnaha iyo waxa ay koobsanayaan fara badan tahay yani weeyaan weliba axaadiistanaan soo ururinayaa buui waxaana fiicnay sheikhu inuu tambiihiyo lix iyo labaatanka xadiise yani asalka jamcigooda iyo yeedhintooda u lahaa abu camar ibnu salaax inuu ishaaro inuu ka soo qaatay isaguna inta kale uu idaafeeyey taasina way fiicnay inuu tilmaamo raxima allahu ljamiic uma iltazamtu fi hadihi arbaiini fi hadihi alarbaciina intaa dabadeed waxaan iltizaamay oo bimacnaa aan isku laazimiyey oo isku waajibiyey oo naftayda laazim kaga dhigay fii hadihi alarbaciina axaadiistan gudahooda alarbaciina afartanka ah an takuuna inay noqoto saxiixatan mid saxiixa inay noqoto baan laazim iskaga dhigay tirada waa inagii sheegnay labiyo afartan inay yihiin axaadiista uu ku soo ururiyey halkan laakiin afartan waxaa loogu ilaaqay carabtu waxay sameeyaan tirada cuquudda ka dambayso tirada isku buurogalaysan midhaka dheeraadka ka ah hadday yar yihiin way iska tuuraan oo labiyo afartankii imka labadii waa tuuray afartankii unbuu markaa sheegay marka waxa weeye tirada yar tuurista la tuuray carabtu isticmaali jirtay tii buu markaysaga halkana sidaa u isticmaalay waxay kaloo isticmaalaan cagsigoo haddii markaysaga caqadku u dhow yahay oo midh iyo laba ka dhiman yahayna wakhtiyada qaarkood inay iska buuragareeyaan baa dhacda oo ay tirada markaysaga isagoo buuxda ay markaa sheegaan marka waxa weeye yani arrinkaa carab lagu yaqaana inay usluubka u hadasho tibay tiibuu ku cabiray sheikuyo ku tilmaamay oo weliba afartan waxaan laazim iskaga dhigay afartanka axaadiis inay noqdaan qaar saxiixa wa mucdamuhaa badankoodu iyo haalibkooduna fii saxiixayi albukhaariyi wa muslimin waxay ku sugan yihiin labada kitaabee saxiixa ee bukhaariyo muslim kale allifeen bay badankoodu ku sugan yihiin oo ku yaalli iyagoo musnada waadkuruhaa waa sheegaya axaadiistaas maxduufata alasaniidi xaalay tahay qaar sanadadeedii la jaray liyashula xifduha waxaan markaa sidaa ugu sheegayaa oo aan sanadada markaa iyagoo sanadadii ka go'an yihiin aan u sheegayaa liyashula si uu u fududaado xifduhaa qaybista la qaybayo la xafidayo wayacummayo si uu caam u noqdo alintifaacu biha intifaaca lagu intifaacayo siaa uu noqdo mid caam ah oo dadka cilmigaloo keliya aan ugu koobnaan ee markaa waxa weeye si guud looga faa'iidaysto caamiyo culammada in sha allahu tacaala hadduu ilaahay doono yani saasaan markaa yeelaya uma utbicuhaa intaa dabad waxaan raacinayaa bibaabin baab baan raacinayaa baabkaasoo fii dabdi khafiyi alfaadiha ku saabsan axaadiistaas erayadeeda kuweeda qarsoon yacni dabdinta la dabdinayo markaa ku saabsan oo xarakaynta iyo macnaynta mid walba ay soo gelayaan marka qaalibka arbaciinnada la daabacay intaa dambe waa laga jaray oo uu shiiku yidhi waa raacinayaayo markaan axaadiista arbaciinka a sheego labiyo afartanka xadiis aan taxo ayaan baab noocaa ku saabsan raacinaya wax ka midase waa soo qaateen oo axaadiista dabadooday ku nabeen badankiina waa ka tageen arbaciinada la daabacay badankoodu waa caynkaas marka tasaruf qolyaha daabacaya ay sameeyeen bay ahayd inay wax ka mida soo qaateen baabkii uu xagga dambeeye ka dhigay oo ay markaysaga axaadiista qaar ku dabanabeen qaar kalena ay xadfeen oo ka tageen laakiin dabacaadka qaarkood baa ilxaaqinaya oo waxa weeye iyagu aan markaysaga waxba ka tegin ha yeeshee dabcadaan arkay waxay sameeyeen ciddii markaa daabacday inay markaa yidhaahdaan baabkii waa soo wada qaadanay ha yeeshee waxaanu ku wasacnay siday axaadiistu u kala lahayd oo xadiis walba intii ka khusaysaanu ku dabanabnay waa tasaruf taabiciintu ay sameeyeen qaarkood laakiin waxay ka fiican yihiin kuwa markaysaga xadfay oo ka tegay wayanbagii waxa habboon likulli raaqibin mid kasta oo markaa doonayo rajaynaya fi laakhirati aakhiro an yacrifa inuu aqoonsadoo garto haadihi alaxaadiisa axaadiistan waxay ugu haboontahay sidaas sidaasi waxay ugu haboontahay limashtamalad waxay koobsatay daraaddeed calayhi korkiisa axaadiistani koobsatay limashhtamaladkii ay koobsatay ee axaadiistu calayhi markaysagaa maaga ay koobsatay oo min almuhimaati waxyaalaha muhimkaa ka mida waxtawad ay koobs ay koobtay calayhi korkiisa ay koobtay axaadiistaasi oo min atanbiihi baraarujin ah la baraarujinayo calaa jamiici aacaati waxyaalaha wan wanaagsan ee aacaadka ee rabbi loogu dhowaanayo dhammaanteed laysku baraarujinayo wadalika kaasina daahirun liman tadabbarahu inay axaadiistaasi umuurahaas koobsatayna waa arrin muuqda oo u muuqda ciddii u fiirsata wa cala allahi ictimaadii ilaahay oo qura ayaan cuskanayaa buu sheikhu yidhi wa ilayhi tafwiidii xaggiisoo keliyaan umuuraha u bandhigayaa oo ay ahaatay bandhigaygu wa ilayhi xaggiisoo keliyay ahaatay xagga ilaahay oo keliya tafwiidii bandhigaygu iyo wastinaadii cuskadkaygu oo ciddaan tala saaranayo iyo ciddaan cuskanayaaba waa allah cid kale maaha laa calaa hayri walahu alxamdu wnicmatu ilaahayoo quruu u sugnaaday alxamdu mahadnaqa iyo wanicmatu nicmadu oo ka nicmeeya waa isaga ka mahadnaqa mudana in loo mahadnaqa ay tahayna waa allah wa bihi tawfiiqu waalcisma ilaahay oo qura ayay ku sugan tahay altawfiiqu waafajintu iyo waalcismatu dhowristu ilaahay bay ku sugantao cidda wax dhowrtaa oo cid khalad ka dhowraysa oo cid markaysagaa dembi ka ilaalinaysa waa allahu cidda markaa khayr cid waafajinaysana waa allahu tawfiiqda iyo cismada ilaahay baa iska leh cismada halkan uu sheikhu isticmaalay wuxuu uga jeedaa macnihii tawfiiqdoo kale oo inuu dembiyada iyo khaladada ka ilaalinayo ayaa looga jeedaa marka isticmaalka halkan oo kale lagu isticmaalana dhibu kuma sugna laakiin waxa weeye dadka qaarkood siday u isticmaalaan oo markay u jeedaan markaa ilaahay baan gefin ama waxba ilaawin inay yidhaahdaan markaa waalcismatu lilaahi waxdah iyagoo u jeedaa ilaahay baan khaldamin ama dembaabin macnaha noocaasa xagga lafdigay isticmaaleen baa laga bushiyey waa sax inaanu ilaahay khaldamin oo markaa xaqun tahay wuxuu sheegaa oo uu xaq ku sugan yahay waa arrin xaqa ka cid dhowre khaladka ka ilaaliyaana waa isaga laakiin haddii la yidhaahdo yacni cismada markaysagaa allah baa le loona wado yacni markaa rabbi baa markaysagaa la dhowray macnahaasi waa qalab waayo cismadu waxa weeye waa masdar mutacadiya weeye maadaama uu mutacadi yahayna laabudda lilcismati min caasim ka cid waxa weeyaan yani markaa macsuum ka dhiga waa allah marka makhluuqaadka macsuum inuu yahay lagu sifeeyaa qaarkood sida nebiyadoo kale nebiguna waa kii yidhi xadiidka bukhaariga waalmacsuumu man casamahu allah waxaa macsuum oo dhowran oo la dhowray kii ilaahay dhowray kuwii yani ilaahay dhowray baa dhowran marka rabbi in macsuum lagu iطlaaqaa waa qalad laakiin cismo waa lagu sifeeyaa yani cismo waa lagu sifeeyaa iyadoo loo jeedo macsuum buu cid ka dhigaa iyadoo loo jeedo waa lagu sifeeyaa oo caasim buu yahay markaa laga wado laakiin macsuum buu yahay iyadoo laga wado laguma sifeeyo tafsiilkaasna culammadu waa baraarujiyeen alxadiiu lawal afartanka xadiis xadiiskii ugu horreeyey can amiiri lmu'miniina marka shuruuxda lagu sharxay kitaabka waa badan yihiin bacdi ka mid aynu ishaarnay laakiin sharaxii ugu muhiimsana waan islahaa waad sheegtay baa laygu yidhi markaysagaa maad tilmaamin sharaxaasi waxa uu yahay waa sharaxa ibnu rajab alxambali uu ku sharxay kitaabka oo la yidhaahdo jaamic alculuum waalxikam sharax kitaabkaa lagu sharxo waa sharaxa ugu qiimaha badan uguna faa'idada badan sharax la mida yani intaynu intaanu ka ognahay sharax la mida kitaabka laguma sharxin can amiiri lmuminiina can amiiri lmu'miniina amiir lmu'miniin waxaa laga soo wariyey abi xafsin cumar bn khaaab can amiiri lmu'miniina wuxuu soo wariyey bukhaari iyo muslim can amiiri lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii uu ka soo wariyey abi xafsin abi xafsi ahaaday cumar bn lkhaaabi yani markaa cumar bn khaaab ahaaday wuxuu ka soo wariyey radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqday yani jaarka iyo majruurkaasi waxay ku tacalluqayaan rawa albukhaariyu wa muslimun waa ficil ufasiraayo ficilka dambe ee rawaahu imaama almuxadisiina ayaa fasiraya marka waa laga soo wariyey waa laga fiican yahay in la yidhaahdo siqatu tamriid laga cabiro ee sida sawaabkii waxay tahay ficilka aakhirka xadiidka lagu sheegay jumlada lagu sheegay jumlo uu fasiraayo ayaa markaysaga uu ku tacalluqaya ay rawaa wuxuu soo wariyey albukhaariyu wa muslimu bukhaari iyo muslim can amiiri lmuminiin amiirulmuminiin ka soo wariyey mu'miniinta kii madaxda u ahaa oo abi xabsin abi xabse ahaaday cumar bni lkhaaabi cumaro ina khaaaba ahaaday uu ka soo wariyey cumar bni lkhaaabi cumaro ina khaaaba ahaaday uu ka soo wariyey radia allahu canhu ilaa raalliha ka noqdee kunyada waxaa lagu kunyayn jiray abi xafsin baa lagu kunyayn jiray waana kunyat lasad waa libaaxa kunyadiisa weeyi ya carabtu kunyada aad bay u isticmaalaan ilaa bahalaha ay kunyooyin u yeeleen libaaxaa lagu kunyeeya abu xafsin lagu kunyeeya qaala wuxuu yidhi cumar bn khaaab ilaahay raalliha ka noqdee samictu waxaan maqlay rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay yaquulu xaalu odhanayaan maqlay inama alacmaalu wax kalaba maahae sixada acmaashu ay asaxaysaa binniyaati niyooyinkaay ku sugan tahay iyo qasadada wa inamaa likulli imri'in maa nawaa wax kalaba maahe waxay u sugnaatay oo qura waxaa u sugnaaday oo qura likulli imri'in shaksi kastaba ama ruux kastaba maa nawaa ay alladii nawaahu ku niyey faman kaanat ku kastay ahaatay hijratuhaa yiritaankiisu ama hijradiisu amaba kicitaankiisa ama barakaciisu ila allahi xagga ilaahay iyo wa rasuulihi xagga rasuulkiisa ay qasdan wa niyatan xagga qasadkiiyo niyada ay sidaa ka tahay fa hijratuha yiritaankiisa ama barakiciisu ila allahi xagga ilaahay buu ahaaday wa rasuulihi iyo xagga rasuulkiisa ayuu ahaaday xukman wa sharcan xagga xukunka iyo sharciga hijradiisu waxay ahaatay xagga ilaah iyo xagga rasuulka waman kaanat ku kastay ahaatay hijratuhu hijradiisu ama hayiritaankiisu lidunyaa yusiibuhaa lidunyaa ama lidunyan adduunyo daraaddeed ay ahaatay adduunyadaasoo yusiibuhaa uu haleelaayo ama la yidhaahdo lafdigaaba laga nakireeyo xagga macnaa ay macrifo iska tahay oo yusiibuhaa la xaaleeyo aw imra'atin ama gabadh daraaddeed ay ahaato gabadhaas oo yankixuhaa uu guursanaayo waxa hijradiisu u qasdaye u kacayay ay sidaas tahay ruuxay sidaas tahay fa hijratuhu hijradiisu ama haayiritaankiisu ilaa maa haajara ilayhi waxay ahaatay kuu u hijrooday oo u safray ama u kacay yani markaa u barakacay ayay markaa ahaatay rawaahu xadiidka waxaa soo wariyey imaam almuxadisiina culamada muxadisiinta labadoodii imaam baa soo wariyey abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciila ibni ibraahiima ibni lmugiirati ibni bardisba albukhaariyu waxaa soo wariyey yacni abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil ama labadii imaam baa soo wariyay oo ahaaday abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciila ibni ibraahiima ibni lmugiirati ibni bardisba albukhaariyu oo bukhaaro meesha la yidhaahdo loo nisbeey wa abulxusayn iyo abulxusayn ahaaday muslim ibnu lxajaaj ibni muslimi muslimin alqushayriyu naysaabuuriyu labadaa shiikhoo muslim iyo imaam bukhaari iyo imaam muslim labadaa imaam baa soo wariyey fii saxiixayhimaa labadoodii kitaaba saxiixa ahaa ayay ku soo wariyeen alladayni labadaa kitaab oo humaa iyagu asaxulkutubi kutubta ugu sixo badan oo ugu saxiixnimo badan kutubtaasoo almusannafati la qoray axaadiista xaggeeda laga qoray oo axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam kutubta laga allifay yacni labadii kitaabee ugu sixada badnaa ayaa lagu soo wariyey oo ay ku soo wariyeen labadaa imaam xadiiskan xadiiskani waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim axaadiistay soo wariyeen waa axaadiis sixaaxa weeye culammaduna ay isla ogolaadeen inay markaa saxiix yihiin axaadiistoodu qabuulla kula kulmeen midhar yaraan badnayno axaadiistaa ka mid ay culamada qaar caalaqeen bacdi badan oo culamada ka midina waxay markaa tilmaameen kuwa xataa culamada qaar ay caalaqeen oo wax ka sheegeen laftoodu inay saxiix yihiin oo sixadooda iyo sugnaanshahooda aynay waxba yeelaynin ee qaayada waxa ku sugan inay tahay acla sixa inay ka soo dhacaan oo ay ku soo dhacaan saxiixnimo caadiya ama markaysaga xasan qaarkood ay noqdaan oo cilalka ku sugani cilal qaadixa ma aha ayay markaa yidhaahdeen waatuu odhanaayo suyuudi alfiyadiisa wاntaqaduu calayhimaa yasiira fakam taraa naxwahumaa nasiira wax yarba oo ka mida axaadiistaas bay xufaadda iyo culamada qaarkood ku dhaliileenoo daaraqudni iyo kayrkiiba ka mid yahay alla yadana badanaa axaadiistaa yarna inta culame u gargaaraysa sida bukhaari iyo muslim ku tageen oo odhanaysa waa saxiix iyaguna fara badan almuhim xadiiskan waxa uu ka mid yahay min alaxaadiis alariiba waa xadiis hariib ah hariibkana waxaa la yidhaahdaa yani hariib nisbiya iyo hariib markaysagaa muطlaqaa kala jira waa hariib muطlaqo asxaabta rasuulka sal اllahu alayh wasalam cid soo warisay xadiiska erayadan iyo alfaadan leh macnaha caynkaasa ee uu xadiisku sidaa u koobsaday iyo jumalka marka uu ka kooban yahay asxaabta rasuulka sal اllahu alayh wasalam cid soo warisay ma jirto cumar bnu khaaab mooyaane keligiibaa asxaabta rasuulka ka wariyey nabiga sal llahu alayh wasalam ka wariyey xadiiska adillo kale oo niyada iyo muhimmadeeda iyo inay markaa camalladu u baahan yihiin niyo sheegaya oo aayaad iyo axaadiistii waa jiraan laakiin waxaa laga tilmaamayaa lafdiga xadiiskan iyo jumalka uu ka kooban yahay macnihiisa tamaam almutaabaqa markaysagaa yani xadiis daabaqaya oo waafaqsan baa looga jeedaa markay leeyihiin waa hariib oo cid markaa saxaabada la soo warisay cumar bnukhataab ma jirto hariib ha ahaadee saxiix weeyaan saas aawadeed culammada qaarkood warka ay yidhaahdeen xadiidkani waa mutawaatir oo jamaaciyo fara badan baa soo wariyey waa waxaan sax ahayn oo halata wey wakadalika culamada qaarkood warka ay yidhaahdeen bukhaari kitaabkiisa saxiixa wuxuu u shartiyey yacni xadiidka uu soo warinaayo waxaa shardigiisu ahaaday laba saxaabi inay soo wariyaan ama dabaqaadka sanadka dabaqo kastaaba inay noqoto laba markaa inay ka kooban tahay oo ayna hoos uga dhicin oo casiisnimu u shartiyey warka noocaasoo culammada qaarkood ku tageen oo qaadi abubakar ibnualcarabi ka mid yahay waa war isaguna aan sax ahayn siday culammadu caddeeyeen waxaana markaa radinaya oo ka hor imanaya saxiixa markaa bukhaari xadiidka uu ku bilaabay oo ah inama alacmaalu biاnniyaat waa hariib oo saxaabi kale ma soo warin waxaa soo wariyey oo keliya cumar bnu lkhaaab cid kalocid kaleoo soo warisoo saxaabada ka midi ma jirto bale afar dabaqo oo sanadka ka mida ayuu markaysagaa hariib yahay oo mid walba markaysagaa keligii uu ka kale ka wariyey afar dabaquu sidaa yahay almuhim waxaa radinaya shardiga la odhanayo casiisnimu bukhaari shartiyey xadiidka ugu horeeya bukhaari oo inama alacmaalu biاnniyaat raddi buu madhabtaa ku yahay waxaa kaloo radinaya xadiidku bukhaari saxiixiisa ku khatimay oo ah kalimataani khafiifataani cala اllisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim kaasna bukhaari saxiixiisu ku khatimay isaguna waa qariib marka awalu xadiis iyo aakhiru xadiis baa labaduba yani warka noocaasa radinayaan oo ishtiraadka ay tilmaamayaan inuu sax ahayn macnaha xadiiska haddaynu usoo noqonno xadiiskani waa xadiis muhim ah waxaana imaamu shaafici uu yidhi raximahu llah afartan baab oo fiqiga kami toddobaatan baab buu yidhi toddobaatan baab oo fiqiga ka mida buu xadiiskani gelayaa buu yidhi marka taa waxaad garanaysaa masaaisha laga qaadanayaa siday u badan tahay inama alacmaalu biاniyaati maadaama uu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam waxa uu faa'iidaynayaa camalku waxay ku asaxayaa inay tahay niyo oo haddaan camalkii la niyaynin oo cibaadadii cibaadannimo loo niyaynin oo hadday waajib tahay waajibnimadeeda la niyaynin oo qasadka marka aan loo qasdinin ikhlaas oo ilaahay keliya aan looga jeedin camalkaasi ansixi maayo markaa niyada niyada fuqahada badankoodu waxay ka hadlaan in camalka markaa la niyeeyo ayay ka hadlaan niyaduna laba qaybood bay u qaybsantaa يعني قصد العبادة iyo qصد المعبوud in عibaadada lafteeda loo qasdaayo oo la niyaynayo iyo in macbuudka عibaadada looga jeedo in loo qasdayo o la niyaynayo marka labada mid waliba muhim waxaana marka hadalku inuu usii badnaado ay ahayd qasd اlmacbuud waayo ka la caabudayo allah haddaan loo qasdinin niyadana loo keliyaynin oo ikhlaas lala imaan waxay noqonaysaa shirki camalkaasina wuxuu noqonayaa camal buraaye marka labada yani iyadoo labaduba ay muhim yihiin ka sii muhimsan ilaa ashyaada muhimkaa waa dhacdaa in la kala fadile waxaa labada sii muhimsan qasdu lmacbuud niyada ku saabsan macbuudka in loo qasdo oo niyadaasi ay ka maran tahay tashriik ama wadaajin macbuudkii cid kale lala wadaajinayo ha ahaato markaysagaa tashriik weyn iyo wadaajin weyn ama ha ahaato wadaajintii taa ka sokaysa ee istuskiiya waxyaalaha la midka ahayd adilada ikhlaaska sheegaysaana waa badan tahay camalka shirkigu ku jiro inaanu la aqbalin oo ilaahay aqbalinna adilada sheegaysaana waa badan tahay aayat iyo axaadiisina waa kusoo aroortay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin yani marka ikhlaaska oo camalka in ilaahay loo saafi yeelo oo loo barax tiro adilo badan baa kusoo aroortay ilaahayna waxau yidhi xadiisulqudsiga nebigu sal allahu alayh wasalam ilaahay ka soo wariyayo saxiixa ana agna shurakaai can shirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirkah waxa uu nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam anigu waxaan ahay buu ilaahay ka soo wariyey nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam xadiisku ilaahay ka soo wariyey ilaahay wuxuu yidhi ana agna shurakaaya can shirki anigu waxaan ahay cid wax markaa wadaagta baktibaalka cid wax wadaagta ka ugu markaa deeqtoonka iyo qaninimada badan baan ahay oo ugu maarmitaanka badan aan ka maarmaayo markaysagaa wadaagga iyo shirkiga markaa ruuxii camal sameeye uu cid kale ila wadaajiyey isagiyo wadaaggiisiyo wuxuu ila wadaajiyeyba waa uga tagaa taraktuhu wa shirka nooca labaad waa qasdu lcibaada cibaadada in loo qasdo niyadiina waxaa loo isticmaalayaa tamyiiz cibaadada iyo caadada lagu kala soocaayo oo shaygu in caado loo sameeyey iyo in cibaado loo sameeyey niyadaa kala saaraysa haddii shaygii caado loo sameeyey ajar lagama helaayo haddii shaygii cibaado loo sameeyeyna ajar baa laga helaya cala sabiili mihaal arrinay dadka qaar fudaydsadaan oo laga yaabo inayna niyaynin aan tusaalayno maalinta jumcada salaada jimco marka la iman doono waxa markaa adiladu ay sheegtay in la soo maydho dadka qaarkood iska caaday u maydhaan oo niyo tacabudoo inay ilaahay ku caabudayaan maydhashadana maydhanayaan waxa markaysagaa dhici karta inaynay markaysagaa niyaynin oo caado iyo barasho uun ay isaga maydhaan niyada markaysagaa haddaba markaa ajarka lagu helayaa waa in loo sameeyo shaygii cibaado in loo sameeye aan caado aan loo samayn niyadaa kala farqinaysa marka laba tamyiiz bay niyadu samaysaa tamyiizu lcibaadaati can ilcaadaat in cibaadada iyo caadada lagu kala sooca niyadaa kala saarta iyo tamyiizu lcibaadaati bacduha can bacd iyo cibaadaadka qaarkoodba qaarka kale inay ka socdo ruux baa tukanaya laba ragcadood labadaa ragcadood mar waxay noqonayaan sunne marna waxay noqonayaan faral mar waxay noqonayaan faral mu'adaad oo marka hadda la gudanaayo marna waxay noqonayaan faral maqdiyo ah oo mid hore oo tagtay la qallaynaayo oo salaad subax oo kaa tagtay aad qallaynayso ama salaad subax oo aad joogta aad gudanayso maxaa intaa kala saaray ilaa suurada camalka la qabanaya waa isku mide niyadaa kala soocdo midna faralnimo loo qasdayaa iyo in salaad subax ay tahay midna loo qastaya sunanimo loo qastaya midna mu'addaa inay taho hadda la gudanayo salaatulwaqti ay tahay loo niyeynayaa midna marka ay tahay maqdiyo inay taho la qallaynaayo la niyeynaya culammadu marka waxa weeye tacyiinka salaadaha faralkaa la kala cayimayo niyada lagu kala saarayo waxa weeye ahlucilmiga qaarkood waa waajibiyeeno waxay yidhaahdeen waajib weeye in lagu kala cayina laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waktiga la joogo ayaa tacyiinkii kaafinaya xaraj baana ku jiraya dhib haddii la yidhaahdo waa in salaada joogta ee duhurka aad cayintaa oo aad niyada qalbiga ka niyaysaa markaysaga inay duhur tahay mu'adda ah laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen wakhtiga la joogaa ku filan yacni tacyiin ugu filan oo wax khilaafsan haddaanu niyaynin yadii baa lagu xambaarayaa lamana odhan ilaaba ilaa waa inaa markaysagaa salaada hadda joogta aad niyaysaa calaa kulli xaal culamada badankoodu waa shartiyaan taas in waxa weeye niyada markaysaga markaa salaada joogta in salaada aad tukanayso nooca ay tahay oo ay faralka ka sii tahay inaad sii niyaysaa oad sii cayintaa inay markaa tahay mid waajiba madaahibta qaarkoodna waa qabaan oo shaaficiyadu waa qabtaa tacyiinkaasi inuu waajib yahay xanaabilada badankooduna waa qabaan sida mashhuurka ka ah almuhim niyada maxalkeedu waa qalbiga oo afka in lagaga dhawaaqa ziyaaday niyadii ka tahay saas aawadeed yani markaa ma aha sunno in afka lagaga dhawaaqa bale waa bidco oo in la yidhaahdo soonkii markaad soomayso nawaytu an asuuma inaad tidhaahdo hadan berri inaan soomaan niyaynaya faralkii ramadaan taas markaa nebigu ma odhan sala allahu calayhi wasalam dhaha asxaabtiisuna may odhan taabiciintii may odhan atbaacu taabiciintii iyo qarniyadii khayrka lahaa may odhan imaamiyaalkii afarta ahaa may odhan waadan baa lala yimi salaada faralkaa marka la tukanaayo nawaytu an usalliya inaad tidhaahdo waxaan niyeeyey inaan tukado yacni salaadii duhur oo afar ragcadood ah oo mu'addaad ah oo markaa imaamka hebel aan ku daba tukanayo qiblada aan qaabilsanahay kullu daalika waa bidco waana laqwiyo inaad waxaa cayinto yani markaysagaa xaaja looma qabo yani waxay tahay nebigu sal allahu alayh wasalam salaada wuxuu ku xidhan jiray allahu akbar wax uu ka horraysiin jirayna ma jirin asxaabtiisuna wax kale kamay horraysiin jirin taabiciintii sidaas si la-eg imaamiyaalkii afarta ahaa saas si la-eg niyada maxalkeedu waa qalbiga talafudka lagu dhawaaqayo bidca weeye culamada qaarkood baa waxay yidhahdeen xajkiiyo cimrada isaga ha laga reebo oo talbiyada ayaa soo aroortay oo labayka xajan wacumratan ba axaadiista qaar ku timi sidaas aawadeed culamada qaar waxay yidhaahdeen yada markaysaga xajka iyo cumrada ha laga soo reebo laakiin xajka iyo cumrada intaa xadiidka ku soo arooray in la yidhaahdo mooyaane yaga laftooda inaad tidhaahdo nawaytu an axuja inaan xajiyaan niyeeyey lafteedu xadiiska kuma soo aroorin nabiga sala allahu alayh wasalam asxaabti rasuulkuna may odhan iyo lafteedu ziyaada weey in la yidhaahdana ma aha nabiguna wuxuu inoo sheegay sal allahu alayh wasalam in wixii diinta lagu soo kordhiyaa inay bidco tahay iyaakum wamuxdathaati lumuuri faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar waxaan idinka digayaa buuri umuuraha kuwooda la soo darisiiye diinta lagu soo darisiiye lagu soo kordhiyey waayo wax kastoo diinta lagu soo darisiiyey waa bidco ayuu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam marka shaaficiyada muta'akhiriinta qaarkood hadal uu shaafici yidhi ayay si kale u qaateen oo ah markaysagaa salaadu lama mid ahaa soonka oo markaa salaadu ma xidhmayso laa tancaqidu ila bidikrin dikri in lala yimaado mooyaane si kale kuma guntamayso markaasay waxay u fahmeen dikrigu inay tahay niyada in lagu dhawaaqo dabad quluwiba bay la yimaadeen muta'akhiriinta shaaficiye qaar ka midiyo waxaabay yidhaahdeen talafudka lagu dhawaaqayaa shardiba wey bay yidhahdeen taasina waa sharun laysa fi kitaab illah waa shari aan ilahay kitaabkiisa ku sugnayn ma kana min sharin laysa fi kitaab illahi fahuwa bail wain kana miata shar dikriga uu shaafici sheegayay wuxuu uga jeeday allahu akbartuu uga jeeday oo soonkii yani laguma xidhanaayo shay dikriga in lagu xidhaa shari uma aha laakiin salaadii waa in ilaaba ilaa allahu akbar lagu xidha waana dikri ilaahay la xusaayo nawaytu an usalliyana dikri ilaahay la xusaayo ma aha dikrigana dee qur'aankuba waa sheegay wadakara sma rabbihi fasalla magaca rabbigii buu xusay oo sheegay allahu akbar buu yidhi oo fasalla waa tukada macnaha laga tilmaamaya waa saas masaladan yacni nin shiikha ayaa wadaadda beri ku qabsadeen intuu yidhi waxa weeye xadiidkii nebiga waxa ku timi markuu baraayay nebigu salaada ninkii salaadiisa khaldaya xumeeyey wuxuu ku yidhi yacni markaa haddaad qiblada qaabisho waxaad tidhahdaa allahu akbar marka allahu akbar talafud niyada lagu dhawaaqo nawaytu leha lagama hormarinayo maxalna ma lehe waa bidco markaasaa wadaadda qabsadeen oo kutub fiqiya soo qaateen jamac badan iyagoo ah dood baa markaysagaa la ysugu yimi markaasuu yidhi doodda horteed baan su-aal idin weydiinayaa ee wadaaddow iiga jawaaba waayahay bay yidhaahdeen sheikh isaaq baa la odhan jiray sheikha dabeedna wuxuu yidhi diin maxaa la yidhahdaa maa huwa diinu markaasaa waxay ku jawaabeen addiinu maa sharacahu allahu calaa lisaani nabiyihi muxamadin sala allahu alayh wasalam diin waxaa la yidhaahdaa yani sida xayaatulislaamkuba dee qoro yani kuu ilaahay ku sharciyeeyey carabkii nebiga sala allahu alayh wasalam baa diin la yidhahdaa carabkii nebiga wuxuu ilaahay ku sharciyeeyey ayaa diin la yidhaahdaa markaasuu yihi wixii carabkii nebiga ilaahay aanu ku sharciyaynin iga reeban waayo diinba maaha sidaa sheegteena marka masaladay sheegayaan waa inay xadiis nebi u hayaan ama qur-aankana nebigaa dee laga maqlay oo ay inaga soo gaadhay waa in qur-aanka ay ka daliishadaan ama xadiiska nebiga ay keenaan wixii aan carabkii nebiga aan soo marin oo laga haynin iga reeban buu yidhi sidaa diinba maahe markaasay wadaadadii ka ribatay ila waxay haysteen aqwaal wadaaday ahaayeen hebel baa yidhi hebel kalaa yidhi hebel kalaa yidhi hebel kalaa yidhi may haynin ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi nawaytu an usalliya waxaad yani dhaha ilaahay baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi midna may hayn ee waxay hayeen hebel iyo shiikh hebel baa yidhi iyo shiikh hebel baa yidhi iyo shiikh hebel baa yidhi markuu yidhi wixii aan marka carabkii nebiga soo marin oo ilaahay ku sharciyaynin iga reeban saa diin baanu ahayne way ka ribatay dabeedna aayaadkii axaadiistii u daliishaday wuxuu ihi sow ilaahay ma odhan wadakara sma rabbihi fasalla magaca rabbiyo la xusaya waa allahu akbar in la yidhaahdo sow nebigu ma kuma xidhan jirin salaada allahu akbar sow kii salaada xumeeyey ma odhan marka isagaa fakabir takbiiro allahu akbar dheh xaggee laga keenay markaa ziyaado kale in lagu daro miyaynay ahayn warkii nebigu uu sheegay in la odhanaayo ziyaado kaleo aanu nebigu sheegin baanu annagu haynaaya ku kordhiya oo nebigu ma wax diinka ka mida oo ilaahay loogu dhowaanayo aanu dadka u sheegin baa jirta jawaabtu waa maya nawaytu an usalliya saasaan wax uga jeeda wainamaa likulli imri'in maa nawaa shaksi kasta waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo camalada haddaba laynoo sheegayo niyadu inay ku tacalluqayso waxaa soo gelaya yani waxa weeye waxa marka afka laga odhanayo waxa jawaarixda iyo xubnaha laga samaynayo iyo macaasida iyo xumaanta looga tegayo ilaahay darti iyo ictiqaadka markaysagaa qalbiga laga ictiqaadinayo kullu dalika camalladay soo guda gelayaan camallada niyada u baahan bay soo gelayaan shayga macaasidiiyo xumaanta ruuxu hadduu ka tago aanu samaynin waxa weeye lama odhanayo macsidii kamaa teginoo dan baa lagu qoraya la odhan maayo mar haddaanu niyaynin laakiin macsidii aanu samaynin niyana aynay jirin ilaahay dartii uuga tegey ajarna kuma helaayo tegistaa uu ka tegey dembina looga qori maayo laakiin si looga ajar siiyo uu ajar ugu helo tegista uu ka tegay macaasidii xumaanta uu ka dheeraaday niyatulimtihaal ah sharciga inuu raacayo ilaahay dartii uga tegayo waa inuu niyeeyaa oo hadduu dembigii ilaahay dartii uga tegey ajar buu ku helayaa tegistaa uu ka tegey laakiin haddaanu ilaahay dartii uga tegin uu cabsi cid kale uu ka baqanayo uu uga tegey ama wuxuu uga tego isaga daayey yacni waabanay kuba soo dhicinba dembina looga qori maayo ajarna looga qori maayo laakiin laga ajar siiyaa niyay u baahan tahay niyatu taqarub looga tago niyo ilaahay loogu dhowaanayo in markaa saa la niyaysto oo waxa looga tegay tahay liajli illah ilaahay dartii waxaa looga tegay inay taa tahay shariyadu waxay u tahay ajar inuu ku helo waxyaalaha qaarkooda culammadu ay yidhahdeen niyo u shari maaha waa jiraan oo waxyaalaha turuuqta ku saabsan waa sida markaa macaasidaa laga tegaayo inaan dembi looga qorin niyo looma shariyo laakiin laga ajar siiyo niyaa loo shariyaa waxaa ka mida najaasaadka la yska maydhayaa ka mida oo haddii ruuxu nijaasadii iska maydho ha yeeshe aanu niyaynin lama odhanayo najaasadii kaama maydhmine dib isaga maydh la odhan maayo oo waayo waxaa loo shariyo looma shariyo markaysagaa niyo looma shariyo maradiibaa waxa weeye waxay markaa meelba ka najaasi kaaga baaday ama in yar oo kaadii ku dhacday adaan u qasdinin kaadidii inaad maydho ayaad markaysagaa biyo dhex martay maradiina waxa weeye markaysagaa biyihii waa dhex martay cayn markaysagaa yani najaasadii leedoo meeshii ku hadhayna ma jirto najaasadii way maydhantay walow yaanad niyenbi cidaan oqayn inay najaaso leedahay ayaaba maradii qaado way maydha inay uskada ka bi'isa keliyay markaysagaa u maydha maydhistii waa dhacday najaasadii maydhan tahay inay najaasadii ka maydhmaysana looma shariyo niyo waxaa la mida dayman baa cid lagu leeyahay daynkii lagu lahaa buu iska bixiyey lama odhanaayo haddaanad niyaynin daynkii kaama bixina mar labaad bixi la odhan maayo oo niyo looma shariyo ajarsiintaa loo shardinayaaye laakiin looma shardinayo ka bixitaanka daynku ka asaxaya ka baxaya markaysaga loo shardin maayo niyada taana waa saas marka ruux kastaaba wuxuu niyeeyuu leeyahay laba camaloo isku mida ayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay la yimaadaan oo midna noqdo mid lagu cadaabaayo midna uu noqdo mid lagu ajar siinaayo tusaalaheedu waxay tahay gaaladii lala jihaadayay ayaa nin baa markaysagaa safkii jihaadku galay oo waa la jihaaday niyo wanaagsan buu gaaladii kula jihaaday oo ikhlaas bay ka ahayd waa ma'juur ajarna waa ku helaya mid kale isagu wuxuu la dagaalamayay gaalada safka jihaadka haba ku jire yacni inuu wacdara muujiyo oo geesinimadiisa la ogaado oo lagu ammaano oo la yidhahdo ninkaasoo kale ma jiro kaasi isagu waxa uu noqonayaa mid isagu ku dembaabayo oo markaysaga dembi looga qoraayo waana ta nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam yacni dadka naarta lagu hurinaayo laba saddex baa ugu horeeya saddexdaa ugu horeeya waa nin qur-aanka akrin jiray laakiin istusnimo u akrin jiray iyo nin isaguna markaysagaa gaalada la dagaalami jiray oo ula dagaalami jiray isagana meeshaada ha la arko geesinimona ha lagugu sheego iyo nin saddexaad oo isaguna deeqsi ahaa laakiin dee xoolaha u bixin jiray si loogu ammaano laha walle ninkaasi waa nin deeqsiyo nin raga wey saddexdaasi waa saddexda ugu horeeya naarta lagu hurinaayo ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam aakhiro marka la keeno mid walba wuxuu sheegtaa inuu midna qur-aanka akhrinayo ilaahay dartii u akhrinaayey midna inuu markaa jihaadaayo ilaa markaysaga markaa oo ilaahay dartii u jihaadayey ilaa markaysagaa uu soo istishaadayoo yani markaa sidaa lagu soo dilay ka kalena markaa ilaahay dartii inuu xoolaha u bixi jiray mid walba waxaa lagu yaha been baad sheegtaye adna waxaad xoolaha u bixinaysa si lagu yidhaahdo waa deeqsi waana lagu yidhi adna waxaad u dagaalamaysay si lagu ammaanoo la yidhaahdo waa geesi waana lagu yidhi adna waxaad qur-aanka u akrinaysay si lagu yidhaahdo waa qaari oo waa qur-aanka waa yaqaanaa waana lagu yidhi dabeedna naartaa loo amraa in naarta la gesho waa saddexda ugu horeeya naarta lagu horinayo nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inay yihiin marka taana sidaas weeyaan marka camal yani markaa keliya dad sameeyo muuqaalka camalku iskaga mid ka yahay ayaa niyadii kala duwanaanaysaa markaasaa midna dembi looga qoraya midna ajar looga qoraya halkaa waxaa xusid mudan shayga wixii dembi ahoo macsi ah niyadu wax wanaagsan kama dhigayso oo hadduu shay xun qofku la yimaado laakiin uu yidhaahdo qasdi wanaagsan iyo ikhlaas baan u sameeyey yani markaa niyadu ma wanaajinayso kama yeelayso wax wanaagsan hadduu dembi la yimaado dembinimadii kama baxaayo waayo kii waliba wuxuu iska sheeganayaa qasad wanaagsan inuu leeyahay ayuu sheeganaya camalka saalixo wanaagsanna waxaa loo shardiyaa alkhlaas wlmutaabaca in ilaahay loo saafi yeelo iyo in rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu raacay saas aawadee shaygu hadduu macsi yahay oo dembi yahay niyo wanaagsan baan u samaynayaa ruuxii markaysagaa ugama yeelayso camal wanaagsan ugama dhigayso algaaya lxasana laa tubarir lwasiilay culamadu yidhahdaan ujeeddada wanaagsan iyo yoolka wanaagsana laleeyahay waddada loo maraayo mid wanaagsan kama dhigayso ee niyadu waxay anfacaysaa camal sidiisa wanaagsan oo yani shareecada ku wanaagsan oo ama waajiba ama sunno ah ayay niyadii anfacaysaa oo ruuxii markaysaga hadduu markaa niyeeyo ikhlaas u sameeyo uu ajar ku helayaa shuruudihii kalena oobsado wakadalika culamada kale culamada qaarkood waxay haleeshiiyaan waxyaalaha mubaaxaadka ee shareecada ku bannaan ee wasiilo u noqonaya iyo waddo shay wanaagsan ama waajib ah ama sunno ah waddo u noqonaya iyaguna markaysaga waxay noqonayaan in niyada wanaagsan mubaaxii maadaama waddo u yahay shay wanaagsan oo waajiba ama sunno ah in markaa niyadaasi ay keensanayso in laga ajar siiyo ruux baa waxbuu cunayaa wax xalaaluu cunaya waxaanu uga jeedaa inuu ku camal falo wakuluu washrabuu waxaanu uga jeedaa inuu taacada iyo cibaadada ilaahay xoog iyo awood ugu yeesho ayuu uga jeedaa niyada wanaagsana noocaasa mubaaxi ajar buu kaga helayaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen waatuu ibnu rislaan odhanaayo waman nawaa biaklihi lquwa litaacati illahi falahu maa nawa yacni ku kastoo niyeeya cunistiisu wax cunayo inuu ugu xoogaysto daacada ilaahay wuxuu niyeeyaa u sugnaaday halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka atub ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaynu ku soo jirray xadiiskii koowaad ee arbiciinka niyada waa ka soo hadalay waxay culamada qaarkood markay baabka niyada ka hadlayaan ay soo naqliyaan ama ay tilmaamaan ruuxa camalka wanaagsan markuu la imanayo waa inuu niyaystaa inuu ilaahay ugu dhowaanayo oo qaybay markaa ka dhigaan mar wuxuu markaa yidhaahdeen sida nawowiba u wadanaayo camalka haddii niyadu markaa ay raacdo saddex xaaladood buu leeyahy ta koowaad waa inuu camalka ruuxu u sameeyo cabsi u ilaahay ka baqanayo daraaddeed taas waxaa la yidhahdaa buu yihi cibaadat lcabiid waa cibaadadii addoommada cabsi daraaddeed unbuu u samaynayaa nooc labaad wuxuu yidhi camalku waa inuu u sameeyaa inuu janno ku helo naarna kaga badbaado inuu u sameeyo lialab اljannati wاthawaab taasna cibaadat tujaar baa la yidhahdaa bui waa cibaadada baayac mushtariga siduu nawowi ka cabiraayo nooca saddexaad waa inuu u sameeyo xishadu ilaahay ka xishoonaya daraaddeed iyo xaqii addoonnimo inuu gudanaayo iyo inuu rabbi u shukri naqaayo daraaddeed waa inuu u sameeyaa uu naftiisana weliba u arkaa inuu yahay mid gaabiyey oo aan waajibkii ka soo bixin sidaa waa inuu isu arkaa maca dalik qalbigiisuna waa inuu baqaya taasna waxaa la yidhahdaa buuri cibaadat laxraar yani kuwa xorta ah cibaadadooda waxaanay markaa ka dhigayaan in waxa weeye laga fadli badan yahay nooc ama laga mudan yahay nooca ku saabsan inuu ruux ilaahay u caabudo inuu janno helo naarna ka badbaado nooc laga fiican yahay inay tahay oo kale ay ku tilmaamayaan marka qolyaha nawowiyaanu taa tasriixina lakiin saddexda martabunbu isagu sheegay laakiin kayrkii waxay markaa qaar kale tasriixiyeen oo sheegeen inay tahay markaa midaan fiicnayn oo martabada fadliga badan aynay noqonayn in ilaahay loo caabudo in jannana la helo naarna laga badbaado warka noocaasina war saxa maaha waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay dadkii khayrka badnaa inay ilaahay u caabudayeen inay janno helaan naarna inay ka badbaadaan inay rabbi u caabudayeen taasina nuqsaan inay ahayna kamaal inay tahay waa laga fahmaya allah wuxuu yihi wayadcuunana ragaban warahaban wa kanuu lana khaashiciin nebiyu ilaahay ka soo warramay markaasuu ilaahay wuxuu yidhi waxayna caabudayeen ama waxayna baryayeen labada waa lagu fasiraye xaalay markaa rajaynayeen naxariistayada ayuu allah yidhi cadaabkaygana ay ka baqayeen marka darajadaasi inay tahay daraja fudla darajo fadli badan ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo ilaahay yidhi aman huwa qaaimun aanaa layli aman huwa qaanitun aanaa allayli saajida waqa'iman yaxdaru alaakhirata wayarju raxmata rabbih aman huwa qaanitun aanaa allayli saajida waqa'iman yaxdaru alaakhirata wayarju raxmata rabbih yacni kaas iyo sifadaa leh iyo mid sifadaa sifo ka duwan oo kulli diyalihi ma isku mid baayo miyay siman yihiin ma sinaa loo jeedaa nabiguna sal allahu aleyh wasalam ilaahay waa ka baryi jiray jannada waa kii markaa nabigu sal allahu aleyh wasalam saxaabigii markuu yihi ya rasuul allahi maa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad adigii mucaad waxaa la nuunuuleediin garan maayo maxaad tidhahdaa buu yidhi